asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkan waa golaca naaytiiskiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed oo caawa masuul loogu yahay aqoonyahan cali xaaji warsame horena usoo noqday wasiirka wasaaradda waxbarashada ee puntland sidoo kaleeto noqday musharax madaxweyne puntland iyo musharax madaxweyne dowladda federaalka soomaaliya waa aqoonyahan soomaalidu aada uga faadooda arrimaha siyaasadda soomaaliya codkiisa waxaa qaadi doona websiteka gurigisa leeyahay golaha nineteen com iyo sidoo kale waxaa qaadi doona facebooka waxaana qaadi doona haddii ilaaha yidhaahdo youtube-ka golaha nineteen sixty cali xaaji aad baan kuu salaamaya bal haddaba aan si hadaba u milicsano cali xaaji waxaa jira in dhowaan laga dhawaaqay puntland in laga hirgelin doono asxaabta badan si loogu tartamo jagooyinka baarlamaanka ilaa iyo heer madaxweyne marka la gaadho dhowr xisbi ayaa laga diiwaangeliyay tobaneeye ah dhowaanna weliba waxaa la soo saaray saddex degmo oo kamida in diiwaangelin laga sameeyey maxay ka bedeli kartaa puntland maxaa ka faa'iido ugu jira in toban xisbi ku tartamaan iyo weliba qaar xisbiyeedkaasi saddexdaas maxaa faa'iido ugu jira isbedel noocyaysa u keeni karaan puntland xisbiyadaasi arrimaha noocaasi way ka bedeli karaan doorashadii hore ee ahayd in oday soo magacaabo xildhibaanada
dhagodow aad iyo aad baad umahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan inta dhegaysanaysa golaha nineteen sixty aad iyo aad baa idinka mahad celinaya fursaddan iyo weliba soo dhaweynta puntland waxay jidhaa kow iyo labaatan sano kow iyo labaatankaas sano waa ay ku soo canamaashay nidaamka isticmaalaysay oo ay ku dooranayso xildhibaanada isbedelo badan baa ka dhacay ilaa iyo shan dowladood ilaa iyo shan madaxweynea isbedelay waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid ahaa marka laga hadlay dimuqraadiyadda soomaaliya waxaa maro badan lasoo qaadaa somaliland somaliland waxa u dambeysay doorasho laba kun iyo shantii shan iyo toban sano bay xildhibaanada hadda fadhiyay oo hadda laga laga bedelay ama laga guulaysta ama soo noqday ay fadhiyeen shan iyo tobankaas sano puntland waxaa isbedelay afar dowladood laba kun iyo sagaalkii dowladdii cadda baa dhacday cabdiraxmaan farolaa yimid waxaa ka dambeeyey cabdiweli waxaa ka dambeeyey deni afar dowladood baa isku bedelay waktigaas marka nidaamkaa hore wuxuu ahaa nidaam runtii soo shaqeeya lagu caanamaalay laakiin intaa ka badan ma shaqayn karo nidaamkaasi maxaa yeelay soomaaliya corruptionka iyo codka la gadanaya qiimo ma leh qof walbana wuxuu imaanayaa baarlamaanka isagoo xiiqsan anugu waxaan u bixiyey nidaamka isdiirashada ayaan u bixiyey oo macnaheedu ay tahay ninkan xildhibaanka oo imaanaya baarlamaanka waa nin soo gubtay weeye oo rag fara badan iyo isagaba kulligood ay soo wada khasaareen mar alla markuu baarlamaanka yimaadana waa nin daymaysan waxa ugu horeeyuu ka fakerayaana waxa weeye dayntii u lagu lahaa inuu iska bixiyo kabacdina waxaa ku xiga hadduu isagu dee musharaxiinta halkaa in lagu dirto kii soo hara musharaxiinta oo daymaysan oo wax alle wuxula ay ka baxeenna waxay keenaysaa dalkii dadkaba inuu dirto marka nidaamkaasi ma shaqayn karo intaa kabacdi optionka keliya u furan ee puntlandna waa optionka inay u gudubto nidaamka dadku ay talada wax ka leeyihiin oo shacabku ay dooranayaan nidaamkaasaa ballanqaadi kara inuu joojiyo corruption iyo cod la kala gato nidaamkaasaa keenaya shacabka inay codeeyaan ogow oo soomaaliya oo puntland ka mid tahay boqol kiiba toddobaatan waa dad dhalinyaraa oo da-doodu soddon iyo soddon iyo shan ka yar tahay weligoodaan codaynin dalka inay tala ku yeeshaan raba ee haddaan la siinin codkaasna waxaa imanaysa inay ama tahriib aadaan ama aysan wixii loogu baahnaa samaynin nidaamkan marka runtii aad baa loo kufsaday dhaqan ahaan marka la yidhaahdo waad ogeydeen waktigii faroole waxaa la bilaabay sanadkii ugu dambeysay oo weliba sharci darada ahaa baa la bilaabay inkasta oo xeerar fiican iyo waxyaalo badan loo diyaariyey laakiin waxay ahayd tabuus laga addimay waktiga cabdiweli maxamed cali gaas isagana kuma uu talagelin barnaamijka inuu shaqeeyo sidaa daraaddeed inkastuu magacaabay sanadkii labaad guddiga haddana waa uu coryaamiyey inuu guddigaasi shaqeeyo dhinac kasta marka loo fiirsho dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeed iyo dhinac u qareemid sidaa daraaddeed halkaasoo ku baabay dowladdana hadda joogta waxyaalaha lagu garsiin karo waxaa ka mid ahaa inay bilowday barnaamijkan sanadkii ugu horreeyey inay guddiga ku magacowday inay miisaaniyaddii u kordhisay miisaaniyadda markii uu dowladdii hore dhacday oo gaas waxay ahayd afar iyo toban kun bay ahayd bishii meelahaas waxaa laga dhiga boqol iyo lixdan iyo shan kun lacag ku dhow ma la siiya iyo lama siiya ma aqa lakin almost lacag laba milyan ku dhow ayaa guddigan ugu jirta miisaaniyadda dawladda in marka dadka loo diyaariyo inay codkooda dhiibtaani wax sahlan maaha waxay ahayd himilooyinkii puntland loo asaasay oo weliba ay ahayd sanadkii saddexaad laba kun iyo kowdii waxay ahayd puntland inay nidaamka u dareerto inkastoo uu too ambitious ahaa oo wax markaas diyaarsanaanba aysan jirinin laakiin maanta waxaan qabaa wax kasta dexeerkii baa yaalla kii xisbiyadaa yaalla documentigii baa yaalla diiwaangelinta documentigeeda baa yaalla xataa sanaadiiqdii qayb ka mid ah ayaa taalla marka in shacabka puntland arrinta ay ka qayb qaataan wax weyn weeye arrinta saddexda degmaha khilaaf baa runtii ka jiray waxaana dadka qaarkii ku ku arkayeen inay sharci darro tahay maadaama dastuurku uu qorayo degmooyinka puntland inay equally siman yihiin marka waxay ahayd inay degmooyinka o dhan uu ka dhaco marka hore waxaa lagu magacaabay inay tahay pilot project laakiin markii ay soo baxday qayladaasi waxaa laga dhigay doorasho hordhaca oo macnaheedu ay tahay saddexdan degmo dib loogu soo noqon mahayo doorashada ka dhacdayna final bay noqonaysaa waxaan qabaa dimuqraadiyad sax ku bilaabataa ma jirto in la sii daayo nidaamka uu socdo ilaa xad rajaan ka qabaa inuu nidaamkaa shaqayn doono way jiraan caqabaad hortaagan oo ay ka mid tahay xeerkii lagu asaasay nidaamkan nidaamka in saddex xisbi hadda waxa la diiwaan geliyay waa ururo siyaasadeed weeye ururadaas siyaasadeedna waxay u tartamayaan dawladaha hoose guddiga hadda joogo tibekna wuxuu shaqaynayaa ilaa iyo inta dawladaha hoose ay dhammaanayso kabacdina waxaa imaanaya guddi bek la yidhaahdo puntland election commission oo xisbiyaduna ay wax ku leeyihiin marka inay hadhowto saddex xisbi isku soo haraan sida qoran waxaad moodaa inay ahayd ilduuf laga ilduufay in ama afar laga dhigo ama shan laga dhigo ama waxaan odhan karaa waxaa laga soo koobi gareeyeyba somaliland culays badan bay keentay sida somaliland inay saddex xaafood isku soo haraan wax diidayaa ma jiraan marka arrintaas waxay ahayd khaladaad jira laakiin waa la sixi karaa oo doorashada markay gaadha baa la sixi karaa isku soo duubo dhegoodow barnaamijkaasi waa barnaamij muhim u ah puntland la-aantii puntland ma jiri karto kow iyo labaatan sano kabacdi waxaan joognaa meesha in cabdilla xasan iyo siyaad barre ayada this way oo that way inaan qaadano isaga oo ka gudubno nidaamkii hore iyo inaynu ku harno tartanka soomaaliya labadaasay noo siman tahay waxaana hadda raajixu loo socdaa in xagga xisbiyada la aado
wa yahay weli aan ano doorashadaasi kusii jira iyo weliba xisbiyeeda dhawaan waxaa jirtay doorasho ka dhacday somaliland muran badan baa ka yimi waxaan ognahay in muxuu ahaaye puntland dhowr jeer ka hadashay oo tiri dhulka puntland doorasha kama dhici somaliland inay ku doodeyso doorasha ka dhacday somaliland oo kale maxaa ay ka faa'iiday puntland sanadahan dambeeto calankii buluugga ahaa ee gobolka sanag laga qaatay maxayse kaga tala gashay gobolka sidoo la fahaantiisa oo beryahan aanan maqal wax hadal haya xataa xorayntiisa somaliland ay doorashadii ka qabatay sideed adigu arkaysay maxaase isbedel ka muuqday doorashayaha somaliland hadda ka dhacday maxaa faa'iido buntland ugu jira maxaa khasaare ugu jiray sideesa kula muuqataa adiga mustaqbalka inay ku damayn doonto puntland doorashadeeda gobol aqsa
wallahi runta marka laga hadlo waxaa muuqda inaysan doorashadaasi ka dhicinin gobolka sanaag waxa kale oo iyadana question marki saaran yahay oo dad badanna ay qoreen duubanna inaysan doorasho macno leh ka dhicinin dhinaca gobolka sool waxaad moodaa beesha dhexe inay isu qaybisay siday ahayd natiijada kasoo baxdana waa ay muuqataa anigu waxaan isleeyahay waxay ahayd referendum run ah bay ahayd oo caddaynaya gobolada sool iyo sanaag inaanay somaliland ogolayn gooni goosadkeeda kana ka kulana socon weliba sanaag bari iyo sanaag waqooyiba waa ku jiraan ilaa xad bay ku jiraan arrintaasi waa arrin significant ah arrin muhima weeye eesoona jeedisa runtii indhaha caalamka in ay muuqatay in barnaamijkaas gooni ogoosadku si cad uu ugu soo haray hadda beesha dhexe ugu soo haray macno badan buu u leeyahay soomaaliya iyo puntland buu u leeyahay puntland waxaa xil ka saaran yahay inay arrintaas muujiso waxaa kaloo xil ka saaran yahay inay qayb ka qaadato inay u bedesho wax badan oo khaasatan gobolka sanaag uu mudan yahay runtii anigu waan ka hadlay doorashadaas ilaa xad waa ku dhaliilay qaybo kamida gobolka sool oo arrintaas ka qayb gashay laakiin aan si mug leh uga qayb gelinin anugu waxaan qabaa mashruucii soomaali weyn iyo puntland inuu najaxay baan aaminsanahay somalilandna waxaan aaminsanahay inay muuqatay inay tahay beesha dhexe keliya iyaguna ay aaminsan yihiin dad fara badan oo unionistis ah oo reer somalilandna waxa u suurta gashay u suurta gashay inay codkooda maqashiyaan ama codkooda ay soo saaraan waxaan isleeyahay waxay ahayd muhim bay ahayd sida ay puntland uga faa'iidaysan karto iyo sida soomaalida kale uga faa'iidaysan kartaba ayagay u taallaa lakin waxaan aaminsanahay puntland xil weyn baa fuulay maadaama goboladaasi sanaagna aynaysan doorasho ka dhicinin waxaan ka hadlaya khaasa sanaag bari baan ka hadlaya sanaag waqooyina wax weyn aysan ka dhicinin soolla wax la taaban karo aysan ka dhicinin inay arrinta iyadu dawrkeeda hogaamineed qaadato isu ururiso gobolka sanaag gobolka sool arrintiisa miiska soo saarto ayna muuqato in ay doorashadaasi ku koobnayd beesha dhexe waxyaalo badan baa la qoray waa dhici karaa dadka inay qaar ku kadsoomaan oo saxaafadda caalamka qaar ay qortay anigu intaan ka warhaya siyaasiyiinta qaarkoodna aan kula hadlay waliba siyaasiyiin reer galbeed oo qola maraykan ay ku jiraan under secretary of state for african affairs waxaa aad looga xumaaday heshiis la-aantii ka dhacday xamar iyo weliba sida foosha xumayd oo wax loo maamulay arrintaasa marka waxay keentay ciilkaas inuu u gudbo in markaa arrinta somaliland dadka qaar ay soo qaadaan laakiin runta marka la sheego waxaan aaminsanahay somaliland referendum baa ka dhacay dadka unionistiska dhinacay doonana ka yimaadeena codkeeda waa muuqday puntland oo kalena laga rabaa doorkaa inay si saxa u cayaarto
ali maadaama aad siyaasadda puntland aad ka soo mid noqotay welina dee aad xisbiyada had oo urur xisbiyada usii socda aad ka mid tahay loolan siyaasi oo aada u ballaaran iyo weliba muran aada u fara badan baa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo puntland ka daajiray in muddo adah madaxweynuhu dhowr jeer uu hadlay ma sheegin waxa ay ka tabanaysa puntland dowladda federaalka hal markama kuma dhawaaqin dhowrkii jeer uu hadlayba waxa uu sheegay gobolkaa gaduu ka hadlay wuxuu ka hadlay muxuu ahaayey somaliland iyo kuraasay leedahay wuxuu ka hadlay muxuu ahaayey arrin iyo guddiyo iyo arriba noocaas laakiin wax puntland haba yaraatee ma uu soo qaaday loolan siyaasi aada ballaarnaa in muddo aan waa ka sheegay ilaa laba san iyo badkuu damiyey ilaa sicid loo damiyey waa maxay waxa adigu aada is leedahay dadka reer puntland waa ay ka tabanayaan dowladda federaalka ah laakiin aan weli madaxweynaha dowladooda aanay weli ku dhawaaqin waa maxay sababta muranka faraha badan iyo loolanka faraha badan dhexgeliyey labada maamul taas leedahay
dhagoodo anigu qof shaksiya inkastoo aan siyaasadda ku jiray haddana muwaadin baan ahay soomaaliyeed muwaadin puntland baan ahay uma hadli karo afka dawladda iyo waxa iyada laga rabo laakiin qiimaynteeda shaksiga ah waa arrinta xiriirka puntland iyo federaalka khaasatan hadda dawladda xilka federaalka haysiya puntland maraxil buu soo maray maraxisha waxaa ugu muhiimsanayd marxaladii madaxweyne farmaajo uu yimid puntland inay laba kun iyo sideed iyo tobankii ahayd baan filaya awalkiisii marxaladaas oo madaxweynaha ay federaalka farmaajo culays aada u badan uu ka haystay dhinaca xamar waxaan u malayna inaad la wada socotaan kulligeed si aan kala har lahayn ayaa puntland loogu soo dhaweeyey min gaalkacay ilaa iyo boosaaso waxaana muuqatay miisaanka uu ku leeyahay goboladaas iyo weliba sida uu uu bayskiisu halkaa uga dhisan yahay madaxweynuhu hadduu noqday oo xamar ku noqday waxaa muuqatay inuu qaatay khad ka duwan khadkii markii hore puntland uu ku yimid wadashaqaynta bayskeeda uu ahaa la isugu soo dhawaaday mashaariic fara badan oo puntland xaq u lahayd oo federaalka soo martay inuu sii daayo ay ahayd khadkaa khad ka duwan min qaatay anigu waxaan ku jira rag tiima oo madaxweyne farmaajo shaksiyan la fadhiistay oo arrimahaas kala hadlay waxaan aaminsanahay halkaa wixii ka dambeeyey culays ka yimid culays huna buu ahaa dowladda federaalku markiiba waxay ishortaagtay mashaariicda madaxweynaha federaalku soo dhagax dhigay oo uu kamid ahaa inuu jidka gobolka sanaag ceel daahir ceerigaaba taageero oo ay kamid ahayd inuu jid kale laga dhiso jeedka waddanka la siinayo la qaybiyo oo mid kamida laga dhiso kala bayd ee bari ilaa iyo caluula oy kamid ahayd in ereborka boosaaso oo dhaqaale loo hayay extension loo sameeyo oo la siyaadiyo ilaa hal kilometer oo lacag markaa diyaarsan ay jidhay oo loogu talagalay oo weliba dawladdii ka horreysay isaga ay saxeexday oy kamid tahay dugsigii farsamada gacanta oo laga dhisi lahaa degmada gobo mataqaana waaciya ee gobolka bari oo ay ka mid tahay jidkii gaalkacaya garoowe oo lacagtiisu e u da ay bixisay oo markaa dawladda federaalka miiskeeda saarna inay sii dayso ooy ka mid tahay inay dhagax dhegto dekadii shacabka puntland ay yidhaahdeen annaga ayaa maalgashanayna ee garacad iyo waxyaala lamid ah waxyaalahaas oo dhan waxaa kasii darnaa kana xanuun badnaa go-aankii waxbarashada oo ahayd in ardaydii puntland oo ilaa laba kun iyo saddexdii imtixaanka nationalka galaysay oo anigu wasaaraddan aan soo maray oo aan ka shaqaynay inaanu ka shaqayno wasaaradda soo waxbarashada soomaaliya inay soo kacdo oo aan gaarnay inaanu tiamkii imtixaanaadka usoo dirno xamar oo ay gaadhay imtixaanaadkii puntland la qaaday intaan soo rabna inaan xamar keenno oo intaba laga markhaati kacay aad og tahay door khadara ugu dambaysay ciise guraase xataa godax uu qayb ahaan mar ka markhaati kacay in la yidhaahdo ardadii shahaadada la siin maayo oo markii la weydiiyo wasaaradda waxbarashada ay yidhaahdaan arrinta anagu ma haysano madaxweynaha iyo idinka ayay idinka dhexaysaa ee ka wada hadla arrintaasi ma qarsoona rag badan oo odayaala oo jurole kamid yahay baa galay anigu waxaan isleeyahay meesha uu ka yimid ee xanuunka badankiisu waa halkaa weeye intaa waxaan kugu daraya dawladda federaalku lug bay ku yeelatay doorashooyinkii puntland ka dhacaya laba kun iyo sagaal iyo toban january waxaa lagula teliyay dad fara badan oo weliba anigu aan kamid ahaa dawladda federaalku inaanay wax gacana ka geysan ama dhex gelin doorashada puntland hadallada waxaan ugu sheegnay in war qofkii soo baxaa oo puntland madax ka noqdahi wuxuu noqonayaa isagoo cayr ah buu meesha imaanayaa dawladda khasiinadeeda oo cayrow la wareegaya iyo dayn buu la wareegaya haddaad wax bixinayso waktigaas ku mataqaana ku aadi laakiin puntland doorashadeeda waxba ha la faragelin ilahay wuxuu qadaray toddoba milyan iyo bar inay dawladda federaalka ku bixiso inay puntland doorashadeedii iyadu siday rabto ay ka dhigto ama qofka iyadu ay rabto ay keento puntland xaggeeda khalad ma ka dhacay waa waa dhici kartaa ha oo khaladaadkaas waxaa ka mid ahaa dawladdii ka horreysay middaan laftigeeda inuu khilaaf ku jiray oo khilaafkaasoo aan la xallin uu ku bilowday dawladdaana uuba la bilowday doorashadii marka laga soo bilaabo isku soo duubo igoodu anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha federaalka iyo dawladda federaalka taageero xoog leh puntland ku lahaayeen ilaa maantana taageerada qayb bay ku leeyihiin laakiin taageerada ballanteedii kama aysan soo bixinin waxaana jira dagaal anigu aana fasiri karin shaksiyan oo ku wajahan dawladda puntland ku wajahan oo xagga xamar kaga wajahan oo xooggiisu uu yahay xagga horumar la-aanta mashaariicda joojinteeda la dirirka dhaqaalaha abuurka khilaafka dadka dhexdiisa madaxweyne farmaajo fursad taariikhi ah ayuu iska dhumiyey oo shacabka puntland iyo mataqaana qaybaheeda kala duwane ay u hayeen in deni taageero u helona waxaa keenay khaladaadka aan kuu sheegay oo dawladda federaalka ahi ay gashay maanta waxaan qabaa fursad inay tahay loo baahan yahay puntland dagaal kuma jiri karto dawlad kasoo timaadana lama diriri karto intaas waxa aan aaminsanaha inay ka mid tahay oo puntland iyo federaalka sii kala fogeysay dagaalkii tooska ahaa oo dawladda federaalka gobolka jubbaland dawladda jubbaland ay la gashay oo runtii ahaa dagaal dhinac ka raran ama aan cadaalad ahayn ama garsoor ahayn oo dad fara badani ay sidaasna aaminsan yihiin marka haddaan isku soo duba anigu waxaan aaminsanahay in puntland ay u baahan tahay mustaqbalka inay maanta ka fiirsato cidda ay taageerayso ma geli karna dagaal toosa baarlamaanka iman doonaa waa ka awood badnaan doonaa kii hore waa ka sharciya badnaan doonaa international organizer buu noqon doonaa puntlandna weligeed furun dagaala ma geli kadho sidaa daraaddeed its the right time hadday wakti tahay in cid macquul ah ay ka timaado xamar oo weliba ay ka qayb qaadato inay puntland ka baxdo khilaaf intaa leeg oo curyaamiye horumarkeeda daakhiliga ahaa khilaafka abuuray bulshadeedii kala daadiyey iyada laftigeeda laga yaabo mustaqbalka inuu iska hor keeno puntland dhexdeeda marka arrinta anigu waa kula qabaa in laga baxo laakiin marka laga garnaqayo wixii dhacay anigu fikirkaasaan ka aaminsana
waa yahay ani waxaa jira shir lagu qabtay magaalada garowe heritage ba loo qabtay oo lagu magacaabay markii hore laakiin waxaad moodeysay haddana inuu ka duwan yahay oo group xamar joogo oo marka waxaa la wixii mucaarid dawladda sarka ku ahaa ayaa laisu keenay meesha inta warta dadkaasi la keenay dawladda puntland baa dhaqaalahooda bixinaysa shirkaasi puntland wax uga soo baxay oo ka muuqdaa iima muuqanayn aan ahayn taageero loo muujinayey groupkii xamar ka yimi taasi waxay keentay oo kaleeto in madaxweynaha puntland waada xalaladii iyadoo dalka soomaaliya caasimadiisii meel kasta uu nabadgeliyo markii hore uu ku joogi jiray sidoo kaleeto halkaa waxaa laga abuuray iskaashi la yidhaahdo badbaado qaran la yidhaahdo waxaad moodaa in buda ee xasan aada u koolkoolinayso iyo guyubka magaalada muqdisho iyo damul jadiid asalkoodii horeeto u badan waa maxay faaiida buntland ugu jirtaa arrintaa iyada ah balse ma kula muuqataa heritage shirka lagu qabtay halkaasi inuu hor imanayo madaadi madaadiidii buntland loo aasaasay maadaama uu ururkaasi sidiisa leeyahay urur kasoo horjeeda federaalka taageerana u ahaa somaliland labadaa arrimood sida kula muuqdaa
wallahi ibrahim aniga waxay la tahay shirkaasi wuxuu kusoo beegmay wakti xasaasi ah oo khilaafka dowladda federaalka iyo puntland ama maamulada qayb ka mid ihi meel adag uu marayo buuq badan uu ka jiro oo siyaasadeed dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin meelay isugu yimaadaan oo ku wada hadli karaan federaalka sababta loo sameeyena waxay ahayd dalku inaanu isla burburinin ama buuq isla gelinin waxyaalaha muujiyey federaalkana waxa baahida loo qabo waxaa kamid ah baan aaminsanahay waktiga hadda khilaafkaas soo baxay iyo siday suurtagal u noqotay inaan dalka soomaaliyeed khilaafkaasi hal mara ka xamiminin dhibkaad hadda tilmaantay xamar ka taagnaa kama muuqan garowa dhexdeeda markaas meelo maamulada kalena kama muuqanin muxuu puntland usoo kordhay shirkaasi aniga waxaan aaminsanahay puntland shir noocaas oo kale ah oo dad intaas tiro leeg oo ilaa iyo la odhan karo lix boqol toddoba boqol inay kasoo qayb galaan oo weliba dood iyo halkaas laga dhaliyo anigu waxaan isleeyahay puntland way u fiicnayd siimka shirku ma saxnayn ma saxnayn oo sidee federalismka loo qaadan karaa ama federalismka waa law of the land wey law of the land weeye waxay muujinaysaa inaanay puntland ilaa xad tadakhulinin qaabka shirku u socday maadaama siimkii iyo magacii shirkaba aysan bedelinin marka inay puntland shirkaasoo kale ka dhaco iyo in dadka soomaaliyeed iyagoo wada jira fursad isugu helaan si nabada ay u sheekaysan karaan magaaladii ku dhex mari karaan buuqii jiray lagu dejin karo anigu waxaan qabaa arrintaasi positive bay ahayd waxyaalaha hoose oo shirkaan kasoo baxay waxyaalaha ad tilmaantay kamid ah aniga ma raba inaan u hoos u daadego laakiin waxaan aaminsanahay marka laisku soo duubo marka laga reebo siimka ama magaca shirka oo khaldanaa marka laga reebo oo puntland ay iyada laftigeedu door ku lahaan lahayd inay magaca wax ka bedesho marka laga reebo saad sheegtay inay muuqdeen in rag siyaasiyiinay aada u cadcadaayeen markay muuqato puntland eliidkeedii iyo siyaasiyiinteedii inaanay ka dhex muuqan shirarkaa socday ama aysan kelimadooda ku yeelan ama fikirkooda cabirinin waxaan guud ahaan isleeyahay puntland arrintaasi way anfacday dadkana waxay ka dejisay xiisadii xoogga lahayd iyo khilaafkii xoogga lahaa oo xamar ka jiray ayay ka dejisay waxa muuqatay inay soomaaliya kala hari karto wada shaqayn karto haddii qofka culays meel kaga yimaadana gobollada intooda kale ay shaqayn karaan anigu sidaasaan ku qiimeynaya shirkaas
waya ani dhinac kale hadda baan udhigo magaalada muqdisho dhawaan baa ka timaada muqdisho dhawaan muran baa ka jiray iska horkeeno oo aada u ballaaray oo aada moodo weliba in muxuu ahaayey magaaladii muqdisho ay usoo noqotay sidii waktigii qabiilooyinka waloladu ka talin jireen muuqaal noocaasa ka soo baxay marka loo eego siyaasiyiin badan oo halkaasi shirar ku lahaa xaafidalooyin kala guurguuriyey doorashaa la qabanaya waa laleeyahay makulantay doorashadaasi iyadoo arrintaasi taagan tahay aada moodo walooda dib usoo cusbanaadin inay meesha ka jiraan in muqdisho lagu qaban karo doorasho xaq iyo xalaal u dhacdo
orda soomaaliya doorasho xaq iyo xalaalay kama dhacdo soomaaliya doorasho waxaa ka dhacda xal ah baa ka dhacda xaq iyo xalaal kama dhacdo waxaan isleeyahay soomaaliya waxay kasoo noqotay qar bay kasoo noqotay khilaafkii jirayna wuxuu keenay in intii dhisnayd ay burburto oo dalku mar labaad uu ku noqdo kow iyo sagaashankii iyo khilaafkii xoogga lahaa ee dalka soo maray waxyaalaha soo saaray barnaamijka federalismka inuu yahay rajada keliya oo soomaaliya leedahana xamar wixii ka dhacay qayb bay u ahayd waxaana muuqatay dad fara badan oo lagu yaqaanay inay si toosa barnaamijka federalismka soomaaliya ula diriirsan yihiin dhankasaa ka lahaadeene inay hadda kambiga kusoo biireen ama ay difaacayaan ama ay arkeenba in soomaaliya rajada ay leedahay maanta in laysu hayaabo ay tahay nidaamka federalismka inuu sii shaqeeyo marka waa kula qabaa soomaaliya qar bay kasoo noqotay laakiin runtii heshiis baa yimid heshiiskaasi maraxil badan ha soo maro waa meelaha ay kamid tahay fursadaha faraha badan oo dawladda federaalka ka dhuntay dhunsanbareeb two markii uu dhacday suurtagal waxaa muuqanaysa wadanku inuusan doorasho one man one man one man one person one vote uusan geli karinin ee uu aadi karo doorasho dadban inuu aadi karo doorasho dadban oo weliba aada uga fiican tii dhacday laba kun iyo lix iyo tobankii dawladda federaalka oo madaxweynuhu hogaaminaya waxay ku adkaysteen inay dhacdo doorasho one man one vote in baarlamaanka xilkiisu waktigiisa u dhammaanayay markaas inuu talada yeesho waxaan aaminsanahay fursado fara badan baa dhumay oo laga he lagu heli karay heshiis aada uga qurux badan midka hadda dhacay laakiin caanadaasi dabadoodaa la qabtay ugu dambayn waxbaa la isugu yimid wixii la isugu yimid waxaan qabaa aniga inay fulayaan laba bilood inay ku fulayaan uguma qabo oreed iyadoo labaatan beri ku dhawaa tagtay ayaan weli guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer dawladda dhexe lasoo dhamaystirinin khilaafkii laftigiisi qayb baa weli muuqata arrin degeda weli waxbaa ka dhiman dhinacan musharaxiin waqooyiga soomaaliya laftigooda khilaaf baa ka dhex jira dhexdooda waxaasoo dhan weli si fiican looma xalinin inkastoo hadda aan maqlayo inkasmaa la isugu tegi doono oo waxyaalaha la xallin doono laakiin guud ahaan heshiis baa halkaa ka dhacay waxaan qabaa wuxuu ahaa fursad madaxweyneha federaalka inuu crisiska ka baxo wuxuu fursad u ahaa maamulada aada uga soo horjeeday oo khaasatan jubbaland iyo puntland wuxuu u ahaa fursad maamulada kale ee dawladda taageersan oo aan sii wadi karinin taageeradaas khilaaf iyaga dhexdooda ka tirsan waxaad moodaa wax lagu heshiis yahay baa ka soo baxay waxaan ku qanacsanaya anigu heshiiska inuu shaqayn doono waktiga uu shaqayn doona waxaan aaminsanaya inuu intaa ka badan doono oo ilaa afar bilood ilaa lix bilood inta udhexaysa doorashadan ay qaadan doonto laakiin doorashadani waa dhacaysaa waana soconaysa haddii ilaahay yidhaahdo soomaaliyana janis kale inaysan u muuqan waxaad moodaa cambisko dhan hadda waa og yihiin wixii lagu noqdaahi waxa weeye kow iyo sagaashankii iyo wax ka foolxun
cali dhinac kale u dhigo haddaba puntland baa dib ugu noqonaya puntland waxaa hadda maamulka maanta jira ee madaxweyne deni uu hogaamiyaa laba sano iyo bar ayuu hadda maamulka haya waa isbedel horumar ah oo kaaga muuqda ama socda ma jira oo reer puntland ku laaloo kara labada san iyo barka iyo mustaqbalka oo dowladda maanta cabdisdeni hogaamiyaa kusoo kordhisa puntland marka looga jacbiyey
dhigooda gar waa loo islaan ha waa jirtaa waxaan ka taaban karaa waxyaalaha qaarkood ko waxaa kamid a dib u dhiska ciidamada puntland waxay inkaari kaga dhacday kaso ka dambeysay madaxweyne cabdullahi yuusuf ka bacdi puntland ciidan rasmiya oo la yaqaano ma yeelan ciidamo goboleed ama degmooyin ku dhisan ama xataa qabiil u dhisan marka qaarkood ayay puntland lahayd markii ugu horreysay weeye oo puntland ciidamadeedii lala diiwaangeliyey kulligoodna tababarka la gashay cid alla ciddii tababarka ka qayb qaadan weydana gaar loo dhigay oo laga saaray inay ciidamada puntland ka mid noqdaan arrintaasi waa arrin la taaban kara waana muuqataa waxaan aaminsanahay dawladdaani inay dhistay ciidan muuqdo oo ready oo weliba nidaamsan oo wax weyn ka bedelay duruuftii ka jirtay puntland dhexdeeda waad la socotaa gaalkacyo wixii ka taagnaa waad la socotaa boosaaso wixii ka taagnaa sanaag wixii ka taagnaa waad og tahay waa lagu ammaani karaa waxaa lagu ammaani karaa dawladdan in ay miisaaniyadii saxday waxaanu dawladda cabdiweli ka weynay weliba isagoo dhaqaalayahan ahaa inuu miisaaniyadda puntland saxo oo macnaheedu ay tahay ogow dhaqaalaha puntland magaceeda kusoo gala ama iyadoo ay soo saartahay waa dhaqaalo badan saddex boqol iyo soddon iyo lix milyan weeye hadda dakhliga miisaaniyadda cusub oo laba boqol oo ka mid ah aysan gacanta puntland ku jirinin ee hay-ada samafal ay ku jirto laakiin in la soo geliyo miisaaniyadda oo in iyo awda ay uga muuqato oo degmooyinka waaweyn miisaaniyaddooda lasoo geliyahay waxay ahayd tallaabo muuqata toddobaatan milyan waxay noqotay maanta laba boqol iyo soddon iyo lix milyan miisaaniyadda hadda taagan arrintaas waxay in la saxoo la muujiyo xataa haddaysan puntland dhaqaalaha maamulaynin wax ka badan laba boqol ku dhawaad aysan maamulaynin waxaa ka mid ahaa arrinta maamulka gobolada markii ugu horreysay weeye puntland dhexdeeda gobolada laysku khalday maamulkooda xagga amniga booliiska waa la socotaa waxaa la geeyey taliyaal ka mida gobolka mudug waxaa la geeyey sanaag kuwii sanaag waxaa la geeyey gobolka bari gobolka bari waxaa la geeyey nugaal nugaal waxaa la geeyey waa markii ugu horreysay muuqatay inay puntland maamul ahaan isu dhexgalayso runtii waxaa kamid a waxyaalaha la taaban kara amniga magaalada gaalkacyo boosaaso oo kullidan xog aad ka haysaan meeshuu gaaray oo ay gaadhay labadaa magaalo oo ahaa ugu habkii dhaqaalaha puntland iyo tiradii iyo bayskii labadaa magaalo labaduba inay ka guur noqdeen oo dadkii deganaa oo ganacsatada ahaa oo xoolaha ku haystay ay noqoto ama inay waqooyi aadaan ama africa aadaan ama ay jigjiga aadaan labadaa magaalo wax weyn ba iska bedela anugu boosaasana macalin baan ka ahay hadda oo jaamacadda east africa wax ka dhigaa weliba boosaasaan ka dhigaa anugu gaalkacyana waa magaalada aan anugu ka imid oo markas aan tago labadaa magaaloba amnigooda wuxuu isu bedelay si marna aan caadi ahayn waxaan aaminsana in lagu soo celiyey boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wax ku dhow in amnigooda gacanta lagu soo dhigay waxaa kamid ah xiriirka dhinaca galmudug oo runtii la xoojiyey oo qeyb ka noqday xataa gobolka mudug in amni ahaan loo dejiyo xiriirkaasna waa xiriir muhima weeye puntland inay galmudug xiriir dhow la yeelato xiriir nabadeed la yeelato wada shaqayn la yeelato waxay keenaysaa inay argagixisadana ka wada adkaadaan eeiyaguna isgarabsadaan waxay isku dhaamaana ay iska mataqaana isgarab istaagaan waxyaalaha dawladdan lagu ammaani karo ayay kamid tahay waxyaalaha lagu ammaani karo dawladdan waxaa kamid ahaa tension badan oo jiray oo gobolada ka jiray inay dejiso waxaan lagu ammaani karinin weli inaysan gobolkii sool wax la taaban kara ka qaban weli waxaan lagu ammaani karinin tanaag oo ah gobol hadda maraykan aada u muuqday marka laga reebo dacmiga jidka oo meel fiican maraya iyada laftigeeda waxa aada u muuqda inaan weli laga qabanin isku soo duubo dawladdan hadda jirta waxyaala lagu ammaani kara baa jira waxyaala lagu eedeyn karana way way jirtaa oo taan kuu sheegay ka mid tahay dawlad aada u ballaaran oo gole wasiiro aada u ballaaran iyo nidaam aada u ballaaran ayaa jira waxaana sheegna arrinta xisbiyada badan oo iyadana kamid a waxyaalaha dawladdan lagu ammaani karo oo sanadkii ugu horreysay ay bilowday inay barnaamijkan dhiirigeliso marka isku soo duuban waxaan isleeyahay madaxweynaha hadda xilka haya iyo dawladda hadda xilka haysa puntland gaabiskooda iyadoo jiro waxyaalaha qaarkood haddana waxaan qabaa inay ka duwanaan doonaan dawladdii dawladihii ka horreeyey oo musuqooda uusan qarsoonayn challenge fara badan baa ku yimid mid amni baa ku yimid mid dhaqaale baa ku yimid oo shilinkii la diiday mid federaalka khilaafkiisaa ku yimid mid dagaalo daakhiliya ku yimid waxaad moodaa ilaa xad inay maarayso waxyaalahaas oo dhan sidii hoos loogu dhigi lahaa intaa markaan leeyahay anaa madaxweynuhu ma wada shaq saaxiib ma nihin laba xisb baan ku kala jirnaa oo mataqaana xisbigii dawladii mataqaana bahalkii ah mucaaradka ahaa laakiin saan kuu sheegay gar waa loo islaam
waya cali dabcaad dhinacaana usoo leexday aniga hore waxaad ugu tartantay adigu madaxweyne haddii dahay dowladda federaalka laftigeeda madaxweyneheeda waad isu taagtay mustaqbalka maadaama ay hadda soo fool leeyihiin puntland iyo federal kamid doorashooyin kasoo fool leeyihiin oo puntland hadda xisbi loogu tartami doono xisbina weliba aad ka mid tahay dowladda federaalka hadda waktigan xaadirka doorashadeeda ay soo muuqato mustaqbalkaaga siyaasadadiga waa sidii hadda
wallahi su-aashaasi waad igu kadisay oo hadda aniga hadda miiska ima saarnayn ibrahinow laakiin siyaasadda waxaa la yidhahdaa lagama baxo one way street weeye waxa siyaasaduna macnaheedu waxa weeye dalka iyo dadka hoggaankiisa in la hagaajiyo meel looga baxaa marka ma muuqato anigu waddankan deganahay waddankan ka shaqeeya macallin baan ahay tababar aan ahay hanti dhowrka dawladda puntland oo hadda aan muddo tababar u hayay uma jooga keliya siyaasad laakiin waxaan u joogaa inaan ka qayb qaato arrimaha bulshada inaan tacliinta ka qayb qaato inaan ka qayb qaato dib u dhiska shaqaalaha dawladda khaasatan kuwa maaliyadda iyo aniga meesha takhasuskaygu uu yahay anigu hadda miiska shaksiyan ma saarni laakiin waxaan aaminsanahay puntland dhaawaca gaaray oo siyaasadeed oo keenay in rag siyaasiyiin oo waaweyn oo puntland ay la soo istaagaan dariiqa inay yidhahdaan annagu musharax ma lihin waan aaminsanahay gef weyn inay ahayd ummadda puntland iyo shacabkeedaba inay ku ahayd inay arrintaasi ay keentay dawladihii ugu dambeeyey oo isku xigay puntland oo runtii gabay inay dad macno leh oo miisaan le xamar u diraan dad mateli kara puntland soomaalina la shaqayn kara miisaankoodana iska leh iscelin kara dhaqaale ahaan xamar inaad ka shaqaysaahi oo xildhibaan ka noqotaa macnaheedu waxa weeye waxaad u baahan tahay toban kun oo dollar ber month oo amnigaagii iyo noloshaadii iyo dhaqaalahaagii ah qof marka baahani halkaas waxba kama qaban karo waxaan qabaa khaladaadkaasaa keenay in puntland miisaankeedu soomaali uu wiiqmay ayna gaadhay in xamar aan ka noqono masaakiinta wax la yidhaahdo dawladdan waxaan kula talinay kulana talinaynaa xamar maanta inay u dirto labadeeda aqalba dad miisaankooda leh puntland masali kara aysan u fiirinin iyada keebaa shaqaalaheeda keebaa taageersan keebaa u dhow laakiin dad magaca puntland ku hadli kara ee iyadana wakiil ka noqon kara kana shaqayn kara meeshan xataa haddii dawladda puntland ay dhacdo oo laba saniya bar keliya hadda ay u hartay waxaan qabaa intaasi muhim weeye waxaa la rabaa inaan ka shaqayno in dad miisaan leh oo puntland xamar wakiil uga noqon karaahi oo qadaayaadka miiska saaran oo xoogga leh iyo golayaasha dawladda oo sidii hore ka xog badnaan doona sidii hore ka xog badnaan doona ku masali kara puntland inay meesha tagto go-aankaa iyo xilkaa wuxuu saaran yahay madaxweynaha iyo dawladda xilka haysa hadday sidii hore ku noqdaan oo puntland maxas ay xamar u dirto macnaheedu waxa weeye inay puntland iyadu isgowracday iyaduna ay go-aan ku qaadatay inay taariikhdeeda puntland gudaheeda iyo soomaaliyaba ka baxdo hadday dad macnale u dirto masali kara iyadana waxay keeni doontaa inay puntland miisaska ee federaalka ka hadasho xuquuqday leedahay ay hesho soomaaliya inteeda kalena u doodo mashruuc iyadu ay waday oo barnaamijka federalismka ah oo maanta soomaaliya ku wada qanacdaana ay kor u qaado arrintaas shaksi aniga iyo siciid iyo hebel iyo waa ka weyn tahay waxaan ku khasbannahay inaan ka wada shaqayno arrinta markaan dhinaceeda eegayno ee anigu hadda musharax shaksiyan miiska saaran maahi laakiin waa kulaalayaa talaan ku leeyahay taladayduna wataa
aad iyo aad u mahadsan yahay aqoonyahaan cali xaaji warsame oo ah dadka had iyo jeer siyaasada soomaaliya aada looga waraysto waraysigii waxaan kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay yidhahdo intaasi qoraxa nineteen sixty waa